markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska washington waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwa
ramadaan wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington toddobaadkana qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaana barnaamijkeenna caweyska waxaa ka mid ah dacawo ka dhex toostay aqalka baarlamaanka dalka maraykanka islamarkaana keentay in heegan la galo dawacada waxay soo gashay aqalkii baarlamaanka dalkan maraykanka oo aad ogeyd sanad ka hor inay wixii ogaantay ka dhaceen oo waa halkii intaasoo boqoloo qof ay geli waayeen ayay dawacada yar gashay waxaa kaloo aan idii hayaa oo aynu caawana ku wada caweyn doonnaa
sidii may horay bishii muminiinta dunuubta kamay dhamiyaa ramadaan
xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana aynu ku wada caweyn doonno qaybtii u dambaysay waraysigii fanaanada xamdi bilan cashaqaani dhaawacay cudurkiisu badan yahay iga tuure ceeldheer xilligu abuuro naxiiseeya aadmigo aniga oo caate ah iyo waa la caatoobayaa iskugu ka imaadey moogtaha markaas dadku waxay dhaheen heeskan adaa iska sameeyey naga daa waruu iskugasoo aadaan ku dhahay abwaankii t v rio heeska iga sameeyey barnaamijkuna wacweyska washington ramadaan wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waxaynu ku guda jirnaa tobankii hore bisha barakaysan ee ramadaan iyadoo dhammaanba muslimiinta dunida daafeeda ku dhaqan ay ku guda jiraan sida ay bishan uga faa'iidaysan lahaayeen islamarkaana ay u soo dhoweyn lahaayeen dhegaystayaal sheekadaasi dacwada weerarka iyo weliba xubinta alabuurka iyo heesaaga way noo soo socdaane bal marka hore aynu barnaamijkeennan ku furanno marxab marxab yaa ramadaan
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان bishuu magaceegu bilaha u mudnaa macbuudku ammaanay miyaa ramadaan bishuu magaceegu bilaha u mudnaa macbuudku ammaanay miyaa ramadaan miskiin iyo taajir bishii la misoobay islaamku midoobay miyaa ramadaan miskiin iyo taajir bishii la misoobay islaamku midoobay miyaa ramadaan masuugi bishuu murugooda ku baaro banaarta miyaa ramadaan qofkii ka masuugi bishuu murugooda ku baaro banaarta miyaa ramadaan sidii may horay bishii muminiinta dunuubta kamay dhamiyaa ramadaan sidii may horay bishii muminiinta kamaydha dunuubta miyaa ramadaan hira xumaanta ka maagi bishuuka maxaashamiya ramadaan kii kala miire kamaaga xumaanta bishuuka maxaashamiya ramadaan masaalka xadiisku bishii u marweeye qur-aanku macneeyey niyaa ramadaan masaalka xadiisku bishii u marweeye qur-aanku macneeyey niyaa ramadaan murtadka ridoobe bishii ma kalaysay munaafiqu eede niyaa ramadaan murtadka ridoobe bishii ma kalaysay munaafiqu eede niyaa ramadaan bishiyay magowday firdowsi midhaysay jannada lama riimay miyaa ramadaan bishiyay magowday firdowsi midhaysay jannada lama riimay miyaa ramadaan مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
aynu intaasi kaga nimaadno qasiidadaasi iyo weliba soo dhoweynta bisha barakaysan ee ramadaan dhegaystayaal noocyada kala duwan ee xayawaanka waa la uumay ayay jiraan qaybo dabjooga oo inta badan aadamaha saaxiib la ah kuwaasoo qaarkooda la dhaqdo oo islamarkaana aynu ka tilmaami karno bisadaha ciida iyo weliba wixii la halmaala iyo weliba kuwa duurjoog ah oo aan aadamaha saaxiib la ahayn amaba carbiskoodu adag yahay kuwaasoo ay ka mid yihiin libaaxa dacawada shabeelka waraabaha iyo weliba wixii la halmaalaa waxaynaynu ku naqanaa noocyadan dambe maadaama aanu xidhiir wanaagsan ee bani aadamka ka dhexaynin inay inta badan ku noolaadaan amaba laga helo duurka islamarkaana ay xilliyada qaar galaanba difaac iyo weliba dagaal hor leh haddii loo soo dhowaado haddaba dhegaystayaal caawa waxaan idii hayaa mid ka mid ah xayawaanadaasi oo laga war helay iyadoo dhex mushaaxaysa xayndaabka mid ka mida dhismayaasha dunida ee aadka loo ilaaliyo iyadoo aan intaasiba ku eekaanin ee weerar qaada islamarkaana sababtay in heegan laga galo sheekadan oo maalmihii lasoo dhaafay ay wax ka qoreen warbaahinta dalkan maraykanka islamarkaana si weyn loo hadalhayay ayaa waxaan soo dhoweyn doonaa islamarkaana faahfaahinteeda inala wadaagi doona wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab sheekadan waxay ka dhacday mid ka mida guryaha adduunyada ugu ilaalada badan markaa fiirisid sida maaragta loo ilaaliyo ama loo sugo amnigooda waxay ka dhacday aqalka ama guriga capital hill maaragtay hay-adda sharci dejinta ee dalkan maraykanka ay degan yihiin ama aqalkii baarlamaanka ama congresska sida ay dadkaba u yaqaanaan marka halkaas ay ka dhacday waana meel aan laga fili karin ba waxyaabahan oo kale inay ka dhacaan warbaahintiiba aada u qoraysa waddanka maraykanka aad baa looga warhayaa sida aduba aad tilmaantay dhismaha dee saa miisaankiisu intaa u leegyahay ayaa xaaladani ka dhacday maayarun bay soo gashay mise cid bay ku dhabaatayse dacwadaas cabdixakiin dawacada waxay soo gashay aqalkii baarlamaanka dalkan maraykanka oo aad ogeyd sanad ka hor inay wixii ogaantay ka dhaceen oo taageerayaasha madaxweynihii hore ay dabcan weerareen ama isku dayeen waa halkii intaasoo boqoloo qof ay geli waayeen ayay dawacada yar gashay marka waxayna waxyeelaysay mid ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto gobolka california isaga laftigiisa wuu sahashaday wuxuu u balaynayay ay meesha soo galay oo marka laakiin markii dambe bay si u yara taabatay marka ninkaas isagana waxa uu dhex lugeynayay howlka xarunta baarlamaanka waktigaasna waxaa socotay howl maaragtay codayn ah oo ay ku wada jireen marka wuxuu marayay xafiisyada golaha wagaag marka xildhibaankan dhibaatada intee leeg baa gaadhay se maxaa tallaabo la qaaday markii xildhibaanka ay xagtintaas iyo waxa loo mareeyey qaniyada ay soo gaartay ayaa markiiba waxaa loo yeeray shaqaalaha caafimaadka xarunta baarlamaanka ee aqalka maaragtay congresska kadibna shaqaalihii ayaa markiiba ugu dhaqaaqay baaritaan kadib waa la qaaday waxaa la geeyey cisbitaalka milatariga maraykanka ee ku yaala gobolka maryland halkaas ayaana maaragtay xaaladiisa baaritaan deg dega lagu sameynaya taasna waxaa ku taliyey dhakhaatiirtii joogtay xarunta baarlamaanka ee maraykanka waxay soo jeediyeen digniin ah inaan arrinkan la sahashanin markii isbitaalka la geeyena markiiba waxaa lagu duray cirbadaha lagaga hortago qaniinyada xayawaanaadka sida eyda dawacada iyo waxyaabaha kale iyo si aysan maaragtay waxyeelo u geysanin waa hagaag cabdiqaadir waxaa la tilmaamayaa in feejignaan dheeraya la galay si maadaama markii la ogaaday in dhakhtarka la geeyey ninkaas xildhibaanka maxaa keenay in feejignaanta intaa leg laga galo dacwadaa keliya tee la arkay meesha soo gasha
waa mahadsantahay cabdixakiin hadde halka gurigan oo muhiim ah aqalkan capital hill uu ku yaalo ayaa ah meel muhiim ah waxaana ku yaalo meelo badan oo muhiim ah waxaa ka mid ah annaga maaragtay xarunteena v o eda oo ka mid ah meelaha dowladda ugu muhiimsan sidoo kale waxaa ku yaala wasaarado badan caafimaadka waxbarashada marka iyo sidoo kale madxafyo waaweyn adduunyadii oo dhan aad timaada aad ayaa runtii loo booqdaa marka taas ayaa waxay keenaysaa marka in feejignaan dheeri ah la galo waana meelaha ay dadka sida aadka ugu badan yihiin wagaag markaynu tan ka nimaadno haddaynu ku noqonno dhismaha xarunta baarlamaanka waddanka maraykanka waa dhismo shaqo badani ka socoto ilaa habeennimadii la shaqeeyo shaqaalo kala duwanaayo shaqo tagaan xildhibaanadoo dee dabcan muhiimo gobolladii maraykanka matalaya ay joogaan de haddii dacwadanba lagu arkay iyadoo dhismayaasha dhexdooda loo kala lugeynayo de kolley dareenkaasi waa jiraya unbay la tahay maxaa tallaabo la qaaday si loo hubsado meesha gudaheega inaanay kusii harsaneen wax kale cabdixakiin isla markiiba waxaa loo yeeray qolyaha maaragtay ku shaqada leh ee ka hortaga xayawaanaadka marka kuwaas ayaa yimid baaritaan ayaa lagu bilaabay waxaana jirta suurtagalnimo ah haddii hal dawco la arkay inay dhici karto in kuwo kalena ay jiraan oo halkii ay kasoo gasho un ay kasoo geli karaan marka markiiba feejignaan dheeri ayaa la galay xaruntii ayaa baaritaan loogu dhawaaqay si loo hubiyo inaysan jirin wax kale dawacadiina qolyahaas ayaa gacanta ku dhigay waxaynu ka maqli jirnay oo marka laga hadlayo dacwo ama dhurwa ama wax kale xayawaanada inta badan ee duurjoogta ah ee meelaha wareega dee meelaha duurka iyo baadiyaha iyo meelo kala duwan laakiin dad badan waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan magaaladii caasimada waaid waddanka maraykanka washington d c oo haddana ah dhismihii baarlamaanka oo washington salkeeda ku yaala inay dacwo timaado islamarkaana ay weliba ay gaadho xildhibaan ka mida xildhibaanadii xaaladda intaa laga timaado waxaa laga yaabaa in dadka qaar isweydiiyaan ay isu qaban weydo in caasimadda intaa leeg iyadoo meesha duur iyo baadiya toonaan ahayn ma wax caadi ah in dacwo lagu dhex arko waddanka maraykanka iyo meelahan oo kale mise waxaan dhicin oo hadda dhifii naadira cabdixakiin sidaa la socoto waddankan waa iska kaymo iyo harooyin ama waro badan yahay marka sidaas daraaddeed xayawaanaadka waxay isaga jiraan kaymaha marka acbaar socotid ba waxaa arkaysaa waddada iyadoo ay ku qoran tahay calaamada ah deerada iska ilaali marka xayawaankii duurjoogta ahaa inta aan halista ahayn intooda badan way ku jiraan kaymaha marka ma aha wax maaragtay duurka oo keliya jooga laakiin magaalada meelo leegag badan ama ama ama harooyin ku yaalo ama kaymo geeda yaryar iyo waxaas ay ku dhex jiraan kuwa khatarta ah marka meel ayaa lagu xareeyey oo zoo ama xanaano ama carwaa la geeyey laakiin wax iska jooga waaye ma aha wax oo maaragtay duurka keliya jooga marka marmarka qaar waxaa laga yaaba inaa aragtid dawaco laamiga goynaysa adoo iska socda xilli habeena ama xitaa maalin marka way dhacdaa sida annaga duurka oo keliyaan ku naqaanay laakiin halkan waa lagu arkaa magaalooyinka dhexdooda nin baa laga hayay burkababa halkama ka dayay halkaba maa laga filayay baashaasi waxaa laga yaabaa inaana dad badan kaba filaynba in xaaladani ay dhici karto
marka sheekadan hadda aan ka hadlaynaaba waxay isoo xusuusisaba mid kale oo hadda ka hor aan tabino oo ahayd in gurigaas guri ka ilaalo badan xaruntii wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ee pentagonki inay digaagad soo gashay oo ilaa iyo hadda la isweydiinayo sida digaagadaas ay ku gashay oo maaragtay hadee meeshay ka gashay iyadoo un meel dhexe oo oo xasaasi ah maraysa unbaa laga warhelay digaagada marka iyadiina waa la qabtay marka xataa digaagadaas waa la xabisay intaysan u imaanin qolyaha ku shaqada leh ee ee xayawaanaadka marka waxyaabaha cajiibka oo dhacay ka mid tahay guryaha sidaas loo ilaaliyo in xayawaan uu si fudud ku galo aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi inala wadaagayey halka weli aad nagala socotaana waa barnaamijka caweyska washington mar kale ayaan dhammaantiinba idin leeyahay caweysin wacan oo wanaagsan iyo weliba ramadaan kariim markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii u dambaysay ee waraysi ay barnaamijkan caweyska washington siisay fanaanada xamdi bilan oo ay kaga warramaysay waayaheeda fanka waxaynaanu sii anba qaadi doonnaa halkii dhegaystayaal waraysigu toddobaadkii hore inoo taagnaa muddooyinkii hore waxaa laga yaabaa fanka in fanaaniinta fankoodii inaanu meel fog gaadhin laakiinse hadda muddooyinka dambe wax weyn baa isbedelay ma is leedahay hadda tiknolojiyadan iyo waayahan isbedelay wax weyn bay kusoo kordhisay ama fankaaga way ka qaadatay wallaahi aada iyo aad aada u weynay uga qayb qaadatay sababtoo ah caawa heeskayga markii lasoo geliyo berri waxaa laga yaabaa half milyan inay daawato youtubekii marmarka qaar waxaa dhacda aniga heeskayga in lasoo geliya in kale anigooba ogeyn anigoo ama tiktok gal isleh ama facebook gal isleh ama whatsappka ma dadka storygooda anoo fiiri isdhahaa inaan heeskeyga anigu arkaba anoo youtubeka in lasoo geliya in kale ogeynba waxaan dhihi karaa aniga casri casriga hadda jiro ama teknolojiyada hadda jiro waa midda ugu weyn ee anaga fankeena maaragtay u ah garab weyn u ah oo midda koowaad oo fankeena ku socda ah waa hagaag xamdi haddaynu ugu dambayn eegno gabagabadii baynu maraynaa barnaamijkeena heesta ugu dambaysa haddaan soo qabto heesta laydhaa ayaan cudurkayga u sheegtaa saan qiyaasaya cudurkaas waa jacayl umaa filaya cudur kale ma jiro hade cudur ka dara ma jiro kaas isagaa markaa xalkiisi la raadinaya dawadiisii isaga isagaa cud isagaa isagaa daawo loolaya
hayaaye isagaa xalkiisa la raadinayaa heeskaas yaan cudurkay u sheegtaa erayadeeda waxaa iskale abwaan cabdifataax caato laxankeeda waxaa iskale maxamed khaliifa heeskaas yaan cudurkay u sheegtaa dee abwaankaa ii dhiibay hayaye ya anigoo caate ah iyo waan la caatoobayaa iskugu ka imaaday moogtaha markaas dadka waxay dhaheen heeskan adaa iska sameeyey naga daa aday kugu qoreen warwskuweysoo aadaan ku dhahay abwaankii tii fiiriyo heeska iga sameeyey marka heeskaasna saas waay magarata waagaag markaa heestaasi maadaamay tuunla galay adigana kugu soo leexatay ereyadeeda erayadeeda halka ka soo qaban lahayd gabagabadii si aynu ugu gabagabayno aad iyo aad cashirkaani dhaawacay cudurkiisu badan yahay iga tuure ceeldheer xilligu abuuro naciiseeya aadmigo waa saas
cashaqaani dhaawacay cudurkiisu badan yahay iga tuuro ceeldheer xiligu abuuro naciiseeya aanigu cashaqaani dhaawacay cudurkiisu badan yahay iga tuuro ceeldheer xiligu abuuro naciiseeya aanigu midkii cilmi iilka dhigay cawralana agseexshaa alla igu casuume cashki waan ka go'ay calwasaadna daaye midkii cilmi iilka dhigay cawralana agseexshaa alla igu casuume culumo udiinkiiyo dhaqaatii tacaanka yaan cudurkii u sheegta iga daweeya caashaqa caashaqa calankiisu bobon bobon culumo udiinkiiyo dhaqaatii tacaanka yaan cudurkii u sheegta iga daweeya caashaqa caashaqa calankiisu bobon bobon
guud ahaana intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
cashaqaani ciribtiray culayskiisu badan yahay xuxunay jirkaygii alla xatowbe awgii maciiseyamuu lahaa cashaqaani ciribtiray culayskiisu badan yahay xuxunay jirkaygii alla xatowbe awgii maciiseyanuu lahaa cashar baa lai dhigay ilaa weel mudaya midkii cilmi iilka dhigay cororana agseexshaa dicadabayanigu cashar baa lai dhigay ilaa weel mudaya midkii cilmi iilka dhigay cororana agseexshaa dicadabayanigu
intaasaan ku dhaafno xubinteennii haweyska heestaasi ayaana u dambeysay aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shir